waad mahadsan tahay walaalka weli waxaan ku guda jirnaa tabinta gaarka ah ee la xiriirta dagaaladii maanta ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe halkaas oo cagta lagu mariyey tiro saldhigyo ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ee saldhigyada cagta la mariyey ee ay ciidanka mujaahidiinta sida buuxda ula wareegeen waxay ku kala yaalaan deegaanada ceel cali axmed daaro nicma alkowthar iyo cali fool dheere dhammaan deegaanadaas ciidanka mujaahidiinta ayaa gacanta ku haya waxaana hadda laga soo sheegayaa xaalad deganaansho ah iyadoona xaaladdu ay si dabiici ah kusoo noqonayso warka degdega ah ee iminka na soo gaaraya wuxuu tilmaamayaa in dagaaladii maanta ka dhacay deegaanadaas ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku qabteen tiro maxaabiis ah warkan oo aynu ka soo xiganayno ilowareedyo muhiim ah oo la isku hadlayn karo ayaa tilmaamaya in tiro maxaabiisa ee ciidanka xarakada diinta al-shabaab gacanta ku dhigeen lama oga tiradooda rasmiga ah iyo sidoo kale taytalada ciidan ee ay kala wataan laakiin waa tiro ka tirsan ciidanka dowladda federaalk waxaa ku jiri kara saraakiil sida wararka qaar ay tilmaamayaan inkastoo aanan xaqiijin karin hadba wixii kusoo kordhana inta aanu ku guda jirno tabintan gaarka ah ayaanu soo gudbin doonnaa insha allah